hay-adda bah ayaa maamulka degmada cadaado ku wareejiyay gaari booyad ah oo loogu talagalay in biyo loogu dhaamiyo dadka reer guuraaga ah wakhtiga jiilaalka waxaana goobjoog ahaa madasha lagu wareejinayay booyadda madax ka tirsan hay-adda bah mas-uuliyiinta degmada cadaado iyo marti sharaf kale daawuud cabdi ismaaciil madaxa xafiisyada hay-adda bah ee galmudug iyo hirshabeelle ayaa sheegay in booyaddan ay wax ka tari doonto caawinta dadka reer guuraaga ah xilliyada jiilaalka
booyaadan aan maanta wareejinayna waa u jeediin waa booyaad oo aad u wanaagsan aad u fiican waa wax noqon karo kaalmo aad degmada wax weyn ugu qabata dhinac kastaba dhinac kastoo gurmud looga baahdaba wax weyn qabanaysa waa booyaad oo maxaa la dhahaa meel kasta mari karta carro kasta mari karta dhul kasta geli karta aad u wanaagsan marka waxaan rajaynaynaa insha allah maantaan isugu imaadnay inaan ku wareejino degmada cadaada annagoo ku wareejin doono guddoomiyaha mayarka cadaado iyo tiimkiisa la socdo faarax diiri ee warsame guddoomiyaha degmada cadaado ayaa sheegay in gaariga booyadda ah degmada uu ka caawin doono in si sahlan loogu gurmado tuulooyinka fogfog wakhtiyada biyola-aantu dhacdo isagoo u mahad celiyay hay-adda baah xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa baah wixii ugu horreeyo nagu wareejisa ma ahan wax badan ayay degmadana la soo qabatay intii annaga mudaxileedka aan joognay waxyaalo waaweyn oo muuqda ayay degmada ku soo kordhisay nadaafadda degmada oo baah ay ahayd hay-adda keliya ee nagala qayb qaadatay sidoo kale meesha la yidhaha qofsaar oo ay ka qoday ceelka aad biyuhiisu u macaan yihiin oo meel ahayd aad loogu baahnaa ceelka looga baahnaa maantay oo baabuurkan booyadda ay nagu wareejinaysana waxaan leenahay waxqabad kaleetoo weyn dadka waxa ay cunaan ama waxyaalaha yaryarka ah ee maalin maaragtay yowmiga ah wax badan ma soo kordhinayaan laakiin in wixii yaryaraa inta la aruuriyo wax weyn lagu qabto oo waara oo xalka waarana qayb ka noqda aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa hay-adda bah xigmaddaas iyo shaqadaas ay la timid hay-adaha dalkan jooga magaaladan khaasatan cadaado qaarna dadka way ka shaqaystaan qaarna way u shaqeeyaan waxaan leenahay hay-adda bah waa hay-ad dadka u shaqaysa